markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii umuuraha islaamka waxaa inoo haya soona jeedinaya wariyaha v o eda ee dalka ingiriiska cabdixaafid cawil ismaaciil
marka laga yimaado bisha ramadaan in maqsuumo inay tahay waajib ilaahay addoomahiisa faray sidii kuwii inaga horreeyey haddana waxaa jira faa'iidooyin badan oo uu soonku u leeyahay dadka bani aadamka ah xooldheerayaasha sayniska iyo caafimaadka ayaa baryahan dambe waxay ogaanayeen in ay soontu leedahay faa'iidooyin ay ka mid yihiin caafimaadka jidhku inuu ka nasto cuntada iyo cabitaanka faa'iidooyin badan ayay u leedahay caafimaadka aadanaha sida ay sheegeen xeeldheerayaashaasi barnaamijkeena muraha islaamka waxaynu ku eegeynaa faa'iidooyinkaas waxaana waxa aan ka weydiiyey dr xasan albasri oo haysta shahaadada cilaaqaadka dawliga iyo diblomaasiyadda degana magaalada sanca ee dalka yeman sida ay isku waafaqsan yihiin aabihii cilmiga dhakhtarnimada iyo sheekhii dhakhtarnimada aboqraad iyo ibnu sina waxay leeyihiin xigmadda caan baxday oo ah dawaaukum dacaamukum wadaaukum dacaamukum daawada bini aadamku badanaa waxay geshaa raashinka iyo cuntada cunayo waxaana dhacda taa cagsigeeda oo ah in daawadii la filayay mararka qaar marka qofku raashin cuno ay cudur isku bedesho marka waxaa qaacido kale odhanaysaa almacidatu bayt daa calooshu waa xarunta ama hoyga cudurada marka bisha ramadaan waxyaabaha faa'iidada koobaad laga helayo caafimaad ahaan waxaa ka mid ah in kolesteroolka qaybta wax dhibta in markaa la nidaaminayo oo markaa la maareynayo oo markaa jirka bini aadamka dhiiga gelaya markaa la hagaajinayo si marka looga fogaado wadna garaac iyo maskax wareer waxaa kaloo caafimaadku soomku caafimaad ahaan siinaya bini aadamka in caloosha bini aadamka la siiyo janis ay markaa isaga faarujido wax alla wixii ku jira oo sun ah waayo toban iyo kow bil ayaa wax la cunayay wax la cabayay caloosha marka halkaa waxaa galay sun fara badan marka in la faarujiyo waa wax markaa caafimaad ahaan u fiican dhinaca kale xeldheerayaasha caafimaadku waxa ay sheegeen inay soontu u wanaagsan tahay maskaxda bani aadamka waa kan mar kale dr xasan albasri maskaxda bini aadamka soomku wuxuu ka helayaa xoojin oo markaa qofku haddii uu sooman yahay shaqana uu hayo maskaxdii baa furfurnaanaysa halkaa marka waxa weye maskaxdii waxay awood u yeelan kartaa inay markaa wax badan oo xasuus ah ama waxbarasho ah ay markaa kasbato waxaa dhacaysaa in abiteedka caloosha la kontaroolo maalinta ramadaanka waana wax bisha ramadaan la helo qofkii oo markaa calooshiisii iska furneed subax iyo quraac iyo qada iyo casho iska cunayay in markaa control ku yimaado maalinta ramadaanka edab iyo tarbiyana halkaas psycholojiahaan nafta bini aadamka qofka sooman uu ka helayo dhinaca jirka bini aadamka waxaa lumaya wax badan oo waxaa ka baxaya dufankii kolesteroolkii marka qofkii shalay yaraa buurnaa raba inuu iscaateeyo haddii uu layli iyo socod iyo rucleyn iyo cunto fiican uu ku afuro ramadaanku wuxuu ka saacidayaa in markaa jirkiisa uu markaa uu noqdo jir markaa wixii dufan oo dhibahay ka baxaan si marka loo helo marka caafimaad bisha ramadaan looga helo waxaa muhiima in qofku ku afuro raashin khafiif ah biyo saddex timir ah wax lamid ah marka daqiiqo kadib uu nafis helo jirkiisuna daaqa soo gasho ayay tahay sida caafimaadku sheegayaan inuu markaa bilaabo cuntadii markaa waaweyneed inuu ka fogaado waxyaabaha macmacaanka cusbada iyo dufanka iyo sokorta leh inuu markaa suxuurta markuu suxuuranayana markaa caano iyo markaa cabitaan fresh ah iyo qudaar iyo mushaari wixii lamid ah iyo biyo badan inuu markaa ku suxuurto maalintiina uusan jiifan si uusan u noqon leysi oo markaa socod iyo rucleyn iyo shaqo u qabto intaas marka qofku sameeyo waxuu helayaa jir iyo daaqad iyo caafimaad marka ramadaanku uu siinayo xilliga ramadaanta waxa kale oo jirta inay dad badan oo muslimiin ah ay qaataan go'aamo ay iskaga daayaan waxyaabo ay hore u isticmaali jireen oo markaasi aan wanaagsanayn ilaahayna uu ku soo hadeeyo oo ay halkaasi kaga tagaan faa'iidooyinka ramadaanta waxa kale oo ka mid inay dadku u ka qaadaan firfircooni badan iyo in ay kororsadaan dhinaca waxbarashada xataa haddii ay markaasi wax dhiganayaan intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeeni amuuraha islaamka anigoo cabdixaafid cawil ismaaciil ayaan idila socodsiinayey aniga iyo asxaabta igala qayb qaadatay barnaamijkaba tan iyo intaan idin mar kala kulmayna haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo rabadaan wanaagsan